kulan degdeg ah oo ay xalay yeesheen golaha wasiirada ee soomaaliya isla markaana uu ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagaga hadlay qaraxii ka dhacay central hotel waxaana war-saxaafadeed kulankaas laga soo saaray lagu sheegay in falkaasi ahaa mid argagixiso waxaana kulankaas la iskula qaatay in la dhiso guddi ka kooban wasiirada amniga gaashaandhigga arrimaha gudaha caafimaadka iyo weliba guddoomiyaha gobolka banaadir kuwaas oo ka howlgeli doona taakulaynta dadkii wax ku noqday sidoo kalena waxaa la dhisay guddi kale oo amniga ah oo ay hormuud u noqonayaan wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhiggu kuwaasoo baadhis ku samayn doona falkii argagixiso si loo qaado tallaabo ku habboon sida lagu sheegay war-saxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dadkii ku dhintay weerarkii shalay ayaa gaadhaya ilaa shan iyo labaatan qof halka dhaawacana lagu sheegay inay gaadhayaan ilaa afartan iyo qof cusbitaalka madiina wuxuu ka mid yahay cusbitaalada sida weyn ula tacaalayay dhaawacyada iyo dhimashada ka dhalatay weerarkii shalay doctor maxamed yuusuf agaasimaha cusbitaalka madiina ayaa tirada dhimashada cusbitaalkooda la geeyey ku sheegay
dhimashada guud ahaan dhowr iyo labaatan weye laakiin cusbitaalka gudihiisa waxa soo gaaray waa toban iyo xoogaa maaragtay oo cusbitaalka gudihiisa la keenay qaar kalena goobtii ay ku dhinteen baa laga qaada la sheegaya laakiin anaga wax oo markaasitood aan noo tira koobneyn oo aan noo tirsanayn warbaahinta una sheegi kartno ma garata marka idinka imisa ayaa cusbitaalkiina un hadda ka hadashaan inta idin soo gaadhay tirada rasmiga idinka idin soo gaadhay haddaad noo sheegtid waa adiga sagaal iyo toban wey maarata tirada oo cusbitaalka soo gaartay oo dhimasho ah dadka weerarkan ku dhintay waxaa ka mid ahaa laba xildhibaan oo kale ahaa maxamed ducaale xaaji iyo cumar cali nuur oo ku magac dheer furdug sidoo kalena waxaa goobtaas ku geeriyooday guddoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir maxamed aadan guuleed caano geel iyo cabdishakuur miro aadan oo ahaa qoraa iyo siyaasi si weyn loo yaqaanay dadka qaraxaas ku dhaawacmay waxaa ku jiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxamed cumar carte iyo mas-uuliyiin kale afhayeenka laamaha amniga qaasim axmed rooble ayaan weydiiyey sida ay u dhacday in ilaalada mas-uuliyiintu ay ku guuldaraystaan in ay baadhaan gaadiidka ku sugan goob ay joogaan mas-uuliyiin sidaas u tiro badan wuxuuna ku jawaabay wuxuu waad aragto meelo badan bay ka dhacaan siyaabo badan bayna u dhacaan wadamo naga qalab badan oo naga soo jignaan badan oo naga horeeya ayay wuxu ka dhacaan siyaabaha ay wax u dhaceen waa la isweydiinayaa dadkii security-ga ku shaqada lahaana hadda su-aala lagu hayaa su-aala la weydiinayaa mas-uuliyadda qofkii iska lahaa iyo intiiba maaragtay ciidamada amniga ayaa gacanta ku haya baaristuna waa ay socotaa afhayeenka ayaan mar kale weydiiyey bal inuu sharaxaad iga siiyo ilaa iyo hadda cidda ay u hayaan weerarkaas
dadka hadda inta la hayo waxna waa wax runtii si fiican loo tuhunsan yahay oo wixii baaris markii la geliyo wixii waa la kala saaraya hadii ilaaha idmo laakiin hadda inta loo qabqabtay oo loo hayaahi waxa weeye oo su-aala la weydiinayahi waa ilaa afar iyo toban qof baa la hayaa ayagana su-aalaha la weydiinayaa ma ahane dad hadda wax lagu huban leenahay dadkana wax lagu hubaa ma jiraan ayagana waa la kala saari doonaayo dee markii baaris la sameeyo waa la kala saaraya hadii ilahayd madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ugu horreeyey ee cambaareeyey weerarkii shalay ka dhacay central hotel xilli la tukanayay salaadii jimcaha sidoo kalena madaxweynaha puntland cabdiweli gaas ayaa ka hadlay weerarkaas falkaasi fal argagixiso weeye waxayna caddaynaysaa dabeecadda runta ah ay leeyihiin shabaab maalin jimcaaha dad islaam ah oo soo tukaday oo masaajid ka soo baxay inay la beegsadaan oo ay laayaan waxay ka tarjumaysaa oo calaamaddaba u tahay sida ay uga fog yihiin islaamnimada sida ay uga fog yihiin diinteenna furqaanta ay uga fog yihiin inay caadaystaan oo ay xanaanaystaan dhiigga dad islaamihi waa waxaa weeye waxay muujinaysaa dhaqankooda foosha xun waxay muujinaysaa inaysan dad islaam ahayn waxay muujinaysaa inay bannaan tahay in lala jihaado lala dagaalamo meel kastoo joogaanba runtii lagula dagaalamo lagu laayo sababtoo waxaa weeye ajenda soomaaliyeed ma laha ajenda islaamana ma laha soomaali haddaan nahay waxaa nala gudboon inaanu mowqif dhab ah oo adag oo midaysan aanu meel uga soo wada jeesanno wakiilka gaarka ah ee dowladda maraykanka u qaabilsan dalka soomaaliya ayaa si weyn u cambaareeyey qaraxii ka dhacay central hotel wakiilka dalka maraykanka ee soomaaliya ayaa tacsi u diray qoysaskii iyo asxaabtii dadkii lagu dilay iyo kuwii lagu dhaawacay weerarkaas waxaana wakiil ku ballan qaaday in dowladda maraykanku ay si dhow ula shaqayn doonto madaxda soomaaliya ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika sidii ay meesha uga saari lahaayeen kooxda al-shabaab midowda yurub oo isaguna war-saxaafadeed soo saaray ayaa ku cambaareeyey weerarka ka dhacay magaalada muqdisho ee lagu bartilmaameedsaday wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo xubno baarlamaanka ah kaas oo ay ugu yeedheen inuu ahaa mid argagixiso islamarkaana looga dan lahaa in lagu carqaladeeyo horumarka iyo xasiloonida soomaaliya ku socoto waxaana midowda yurub uu sheegay inaanay u oggolaan doonin in ay guulaystaan kooxaha horumarka diidani midowda yurub ayaa isagu ballan qaaday in ay sii wadi doonaan taageerada ay u fidiyaan hay-adaha federaalka ah taas oo looga gol leeyahay in la aasaaso deegaan nabdoon oo ammaan ah qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka mid ahayd dhinacyadii sida weyn u cambaareeyey weerarkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicholas key ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray si weyn ugu cambaareeyey weerarkaas war-saxaafadeedka uu soo saaray nicholas key ayuu ku sheegay in weerarkaas ay sheegteen mas-uuliyaddiisa ururka al-shabaab waxaana war-saxaafadeedka ergeyga gaarka ah lagu sheegay in qaramada midoobey ay sii wadayso in ay soomaaliya kala shaqayso in ay ka midho dhaliyaan himiladooda iyo inay gaadhaan mustaqbal ku dhisan nabad iyo xasilooni weerarkaas ka dhacay hoteelka central hotel xilli salaadii jimce la tukanayey ayaa mas-uuliyaddiisa ay sheegteen ururka al-shabaab